الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد وعشركي صدحات وكصابسا laqbayntii kitaabkii alurjuza almiiya liibni abilciz raximah اllah qala almualifu raximah اllah fajaءa طaybaة الرضا yaqina id akmal الثalaaثa wاlkhamsiina fi ywm الاثnayn wadaama fiha cashra siniina kumalan naxkiiha akmala fi lula salaata alxadari min bacdi ma jamaca fasmac khabari ثم بنى المسجد في قضاء ومسجد المدينة الغراء sheekha raximahullah wuxuu weli wadaa axdaastii dhacday waxyaabihii dhacay siirada rasuulka sala allahu alayh ali wasalam marka wuxuu u gudbay halkan hijradii rasuulka sala allahu alayhi waaalihi wasalam ayuu u gudbay wuxuuna yidhi fajaaa wuu yimid nabigu calayhi salaatu wassalaam daybat aridaa madiine ayuu tegay rasuulku sala allahu alay salam magaca daybat alrida wuxuu ka wadaa un madiina madiinatu rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam marka magacyo badan bay leesan hore usoo sheegnay waxaa kamid ahaa magaceeda hore la dhihi jiray yathrib nabigu uu ka bedelay alayh isalaatu wassalaam wuxuu u bixiyey dayba iyo madiina iyo taaba magacyo kalena waa bilay leedahay marka madinatu rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam ayuu magacaas sheekhu ku sheegayaa marka magaaladii uu nabigu raalliga raalliga ka ahaa aha magaaladii nabiga alay sala slam uu jeclaaya madiinaheedii uu nabigu tegay macnaha ayuu ka wadaa lakin kalimat rida halkan wuxuu ka wadaa nabiga calayh isalaatu wasalaam tilmaantiisa ayuu ka wadaa nabiga tilmaantiisa ayuu ka wadaa oo macnuhu wuxuu noqonayaa fajaa wuu yimid rasuulku sal ly slam daybata ayuu yimid alridaa ayaa yimid fajaa daybata waxaa yimid alridaa fajaa daybata waxaa yimid alridaa baa yimid alridaa marka nabiguu ka wadaa calayh isalaatu wassalaam yani annabiy lmawsuuf bikamaali ridaa billahi caza wajal wa can illahi caza wajal subxaanah macnaha nabigii ilaahay raalliga ka ahaa nabiga si kaamila ilahay buu raalli uga ahaa nabigu alayh isalaatu wassalaam marka ammaanta nabiga ayuu ka wadaa fajaa waxaa yimid daybata waxaa yimid madiina alridaa nabigii raalli aanshaha badnaa ilaahaysa ku kalsoonaa ee ka raalliga ah ayaa yimid yaqiinan dhab ahaan buu u yimid oo warkaasi war sugan weeye id wakti kamala uu dhamaystiray ayuu yimid athalaatha saddex iyo walkhamsiina konton yani saddex iyo konton sano markuu cumrigiisu ahaa ayuu nebigu yimid alayh isalaatu wassalaam biyawmi lithnayni maalin isniin ayuu yimid oo wadaama wuu daa'imay oo wuu joogay fiihaa madiina dhexdeeda cashara siniin yani madiina wuxuu nabigu ku nagaaday ayuu ahayd waddan toban sano hijrada kadib ku malan oo buuxda naxkiyaha oon sheegayno marka halkaana wuxuu ku sheegay sheekhu nabiga cumrigiisa inuu ahaa soddon iyo kont konton iyo saddex sano maxaa yeele afartan baa lagu soo saaray saddex iyo toban sana maka ayuu joogay idan saddex iyo konton sano asagoo ayuu madiine gaadhay calayhi salaatu wasalaam oo u hijrooday markuu madiine galana maalin isniin ayay ahayd suu sheekhu sheegay taana waa tawatur wey mutawatir inuu nebigu maalin isniina ka baxay maka oo uu madiine aaday madiinana uu gaadhay marka maalintii isniintii kale marka usbuucaasay ku qaadatay hijiradiisa rasuulka sala allahu alayhi wa alihi wasalam marka madiina wuxuu galay maalin isniina sida oo kale rasuulku sala allahu alayhi waali wasalam masaladaana in badan waxaa ka hadlay culimada siirada ay kaga hadleen kitaab la yidhaahdo subul lhuda warashaad baa jiro siirada ku saabsan oo alfin la yidhaha asaalixi marka calaa kuli xaal nebigu intaa ayuu maratay sii socday wadaama wuu markaa daa'imay fiiha cashar siniin yani toban sano ku noolaa ilaa uu nebigu dhintay kumalan wuxuu ka wadaa ka wadaa kaamilaat yani toban sano buuxda taxkiihaana wuxuu ka wadaa aan ka waramayno oo riwaayaadka kusoo arooray ee arrintaas sugaya sida ibnu cabaas radia allahu canhu uu sheegay hadda kahorna aynu sheegnay oo hadalkiisii horey noogu soo maray ahaa bucitha rasuulu llahi sala lla ly salam liarbaciina sana nebiga afartan sano ayaa lasoo saaray isagoo jira famakata bimakata halaatha casharata sana saddex-iyo toban sano maka jooga yuuxa ilayh oo loo waxyooday uma umira bilhijra waxaa la amray inuu hijroodo fahaajara cashara siniin wuxuu ku noolaa marka madiina toban sano wamaata wahuwa ibnu halaahin wa sittiin lixi saddex iyo lixdan sano isagoo jira ayuu nebigu hijrooday marka waa xadiis maarata saxiixa ibnu cabaas ka hadalka ka sugan kadib sheekhu wuxuu yihi raximahullah akmala wuu dhamaystiray fi luulaa sanadkii ugu horeeyey akmala fi luula akmala wuu dhamaystiray fi luulaa salaata alxadar salaada qofka negi een musaafirka ahayn ayuu nabigu dhamaystiray calayhi isalaatu wassalaam khaas wuxuu ka hadlayaa salaadaha afar afarta ragcadooda sida salaada duhurka iyo casarka iyo cishaha kuwaas ayuu nabigu dhamaystiray kolka hore laba ragcood baa waajib ahayd sida xadiiskii caaisha uu ku tusinayo maaragtay saxiixa bukhaariiyo muslim ku sugan markii dambena waa la dhamaystiray oo afar baa laga dhigay salaadaha duhurka iyo casarka iyo cishaha laba laba ragcood waa laga duur intii marka qofka musaafir yahan waxaa loo daayey sideedii baa loo daayay taas ayuu sheekhu sheegaya akmala wuu dhamaystiray fi luulaa sanadkii ugu horreeyey hijrada nabiga alay isalaatu wassalaam salaata alxadar qofka negi ee musaafirka ahayn salaadiisa salaadaha rubaaciga afar afarta ah ayaa laga dhigay afar kolka hore laba labay asalkii ahaayeen saasuu sheekhu ka wada min bacdi maa intii kadib ayuu nabigu saa yeelay jamaca wuu jamciyey yani oo jumcada tukaday buu ka wadaa min bacdi ma jamaca calayhi salaatu wassalaam marka uu jumcadii ku tukaday madiina ugu horreysay kadib ayaa salaadaha la dhamaystiray buu yidhi ee fasmac dhegeysa khabarii warka aan kuu sheegahayo saa u dhegeyso marka sanadka horreeyey baa la dhamaystiray laakiin nabigu markuu jumcad tukaday kadib ay ahayd buu sheekhu yidhi macnaha jumcadii ugu horreysay nabigu tukadana madiine ayay dhacday leanna kolka hore maka markay joogeen looma ogolayn waa laga hortaagnay inay jumcooyinka tukadaan gaalada u diiday marka may way ku adkeyd marka inay tukadaan kadibna nabigu wuxuu fursad u helay inuu ku tukado jumcadii madiine markuu nabigu tegay calayhi isalaatu wassalaam oo nabigu marka uu ka tegay qubaa ee uu dhexda sii maraayey halkaa ayuu ku tukaday baa la jumcadii ugu horreysay jumcadii ugu horreysay jumca ugu soo gashay oo sida ibnu kathiir uu sheegay markuu nebigu quba ka tegey isagoo hashiisii qaswaa saaran maalin jumca ay ahayd buu yidhi qoraxdii markaa duhurkiiba waxuu usoo galay waktigii jumcada daar bani salim bni cawf daar fi daari bani salim ibni cawf daartooda ayuu ku isagoo sii socda marka muslimiinta halka ayuu nebigu ku tukiyey alayh isalaatu wassalaam jumcadii fi waadi yuqaalu lahu waadi kanunaa tog halkaa ku yaala ayuu nabigu ku tukaday sida bidaaya wanahaaya ibn kathiir uu ku sheegayo raximah llah marka awalu jumcatin salaaha calayh isalaatu wassalaam بالمسلمين بالمدينة مطلقة ومطلقا waxay ahayd arrintaa ayay ahayd madiina nabiga ku tukaday alayh salatu salaam oo khudbada iyuu ku jeediyey maaragtay dhibka gaaladana hor istaagay waagi hore inay saa yeelaan taa ayuu sheegaya marka min bacdi maa jamaca intuu jumco tukaday kadib fasma dhegeyso khabari warkayga ayuu sheekhu ku yidhi halkaa waxaa laga garanaya marka jumcada inay waajib tahay oo la tukado maalinta jumcada ah dadka degan ee magaalooyinka degan waayo dadka baadiya reer guuraaga maaha ayib huma banaa wuu dhistay nabigu alayh salatu salaam waa aroosay cafwan huma banaa nabigu wuu dhisay almasjida masjidkii fii qubaain buu ka dhisay wa masjid almadinati madiine masjidkeedana waa dhisay algharaa'i nuureysay ama iftiimeysay maaragtay marka waa sifo oo ku tilmaamahayo o ku ammaanayo madina kelimat algharaa yani madiinadii yani iftiimeysay ayuu ka wadaa magaalada magaalada nabiga alayh isalaatu wassalaam ayib uma banaa nabigu wuu dhisayo almasjida masjidka la yaqaan ayuu ka dhisay fi qubaa magaalada quba la yidhaahdo ayuu ka dhisay masjidkaas maxaa asha uu geliyey waa macruuf oo masjidka fadliga badan kusoo arooray oo la ziyaarto oo ay sunno tahay laba ragcadood in lagu tukaado suu nabiguba samayn jiray calayhi salaatu wasalaam maalinta isniinta intuu aado marka masjidka horreeya nabigu dhiso quba ayuu ahaa waa waxyaabaha ku tusinaya qiimaha masaajiddu ay ku fadhiyaan in laga qayb qaato in la dhiso tallaabada koobaad ee muslimiinta looga baahaya masjid la dhisaan hadday meel degaan inay masjid tahay diintooda ku xidhan nacam marka calaamadaha islaamka waaweyn weeye marka masaajiddu marka uma bana almasjida buu dhisay fi quba wamasjid almadinatina wuu dhisay masjidka nabiga oo maaragtay madiina ku dhex yaala algharaa'i madiinadii algharaa ee quruxda badnayd oo maaragtay aadka u iftiimeysay ee nuurka maaragtay ilaahay ku nuuriyey islaamnimada iyo nabiga hijradiisa alayhi isalaatu wasalam iyo muslimiinta ku dhex nool iyo qur-aanka kusoo deganaya maaragtay marka magaaladii quruxda badnayd waa madiina nacam marka masjid quba ayay kusoo degtay ba la yidhahdaa aayadda ku taalaas kusoo degtay fi suurati tawba lamasjidun usisa cala ataqwa min awali yawmin axaqu an taquuma fiih fi axaqu an taquuma fiih fiihi rijaalan yuxibuuna an yatataharuu wallahu yuxibu almutahiriin lamasjidun usisa cala ataqwa masjid lagu asaasay lagu dhisay kolka horeba cabsida ilaahay min awali yawmin maalinta horeysa la dhisahayaba ya axaqu an taquum yaa mudan oo u mudan an taquuma fiih inaad maaragtay ku dhex tukato fiihi rijaalun rag baa ku jooga masjidkaas yuxibuun jeceel an yatataharuu inay isnadiifiyaan nadaafadaas tan daahirka ha noqoto oo istiijada iyo qabayska iyo waxaas ku timaada iyo nadaafada iyo salaada ama ha noqoto maaragtay quluubta oo ku timaada tawxiidka iyo iimaanka iyo khayrka iyo maarata cibaadada an yatataharuu wallahu yuxibu ilaahay wuu jecelyahay almutahiriin kuwaas nadiifiya ee daahirnimada ku dadaala nacam marka madiina masjidka weyne nabiga alai salatu salaam quba ka horreeyey kaasaana ku xigay labaduna way soo hosgelayaan lakiin aayaddu kolka hore waxay kusoo degtay masjidu quba ayay kusoo degtay masjidi quba ayay kusoo degtay maarata marka nabiga alai sala slam inti yarayda quba joogay oo maaragtay afar iyo toban beri ay sida la sheegay ama ma ahayd culimada qaar hal usbuuc ama qaar yidhahdeen labaatan beri qaar ba wax ku sheegeen ayaa maaragtay masjidka ayuu ka dhisay calayhi isalaatu wassalaam quba nacam ama masjidka nabiga madiina dhismihiisa nabigu ka qayb qaatay oo dhagaxa uu la gurayay saxaabada waxaana kusoo artay axaadiis saxiixa bukhaari iyo muslim iyo keyrkiis maaragtay fi saxiixi muslim masalan inuu nabigu la gurahayo maaragtay saxaabada oo maaragtay masjidkaas markay dhisayeen yanqulu macahum allabina wayushaarikuhum fi bunyaani isagoo maaragtay dhismaha la guraya dhagaxa la dhigahayo oo dhismihiisa kala qayb qaadanay wuxuu nabigu iyo saxaabadu waxay lahaayeen allahuma ina alajra ajru alaakhira farxam alansaara walmuhaajira sa ay qaadahayeen oo nabiguna la qaaday alai sla slam isku dhiirigelinayeen allahuma ina alajra ilaahu ajirku waa ajru laakhira ka aakhira unbaa anfacaya qofka macnaha ee farxam ilaah u naxariiso alansaara ansaartii nabiga soo dhaweysay iyo saxaabada muhaajir iyo walmuhaajira uu usoo hijrooda maka ka yimid labadaba ilaahay u naxariiso sa ayay qaadayeen nabigana la qaaday calayhi salaatu wasalaam ayib halkaa nabigu wuxuu ku dhiirigeliyay marka masjidkaa nabigu asalkiisi waxay ahaayeen balidi meel waxay ahayd timirta marka la gooyo la dhigo oo halkaas karoor timirta u ah si ay maaragtay oo nin ihaha wiil ladhaha suhayl iyo sahal oo laba wiiloo maaragtay agoon ahaa oo ascad ibnu zuraara uu gacanta ku hayay yaa maratay nabigu uu ka iibsaday halkaana hashiisaa fadhiisatay nabiga alai salatu wasalaam halkiiba laga dhisay marka masjidka maaragtay ayib uma banaa wuu dhisay nabigu alayh salatu asalaam min xawlihi masjidkiisa hareerihiisa min xawli lmasjid xawlihi damiirka masjidka u noqonaya masjid nabowi masjidka nabiga alay slat salaam hareerihiisa masaakinahu guryihiisii buu ka dhisay marka nabigu guryuhu ka dhisay marka laleeyahay tartiib tartiib beeda hal mar lama dhisin marka waxaa la socotay un sawda maata bintu zumca oo nabigu guursaday ku guursay saan soo marnay maka markay ka dhimatay khadiija kadib marka rasuulka sala allahu alay salam hijrada ka hor saddex sano ama laba sano ka hor ayuu guursaday ay riwaayaad ku leeyihiin marka kadibna caaisha lagu meheriyey caaisha marka mau aroosin weli marka gurigii sawda ayuu halkaa ka taagay kadibna caaisho aroosay markaasoo dana yana gurig u taagay waakada mar kastoo reer samaystaba gurigu ka taagaya nabiga masjidka hareerihiisa alayh isalatu wasalaam uma bana nabigu u dhisay min xawlihi masjidka hareerihiisa masaakin oo guryihiisu ka dhisay uma ataa wuu yimid oo min bacdu intaa kadib fi hadihi asana sanadkaas asaga ah ee maaragtay waxaa yimid aqalu min nisfi aladiina saafaruu kuwii safray niskood wax ka yar ayaa yimid ilaa bilaad alxubshi waddankaas xabashida u safray u safray waagaas dadkii ka cararay maka ee dhibka ka baxsaday een soo marnay ee siddeetan iyo dhowrka iyo kuwii kasoo horreeyey ee dhowr iyo tobanka ahaa maaragtay markii laisku dardaro dadkaas ayaga qaar ka mid ah ayaa soo laabtay markii sanadkii ugu horreeyay nabigu meesha tegey ba alayhi salaatu wasalaam oo madiine tegey leanna muslimiinta waxay heleen meel ay tagaan oo lagu difaacayo marka way soo laabteen muhaajiriintii qaarkood ayaa soo laabtay intiibuu sheekhu inoo ishaaraya waxuu yidhi uma banaa nabigu u dhisay min xawli masaakinah uma ataa waxaa yimid min bacdu intaas kadib waxaa yimid markuu nabigu intaas sameeyey kadib fi hadihi sana sanadkaas asaga ah fi hadihi sana yaa maratay nuskooyin qaar ku taala qaarna yaa bay qorayaan fi haadihi yaa bay qorayaan gabayga dartiib saa u yeelay sida saxdahana waxaa fiican haadihi sana in la yidhaahdo sanadkaas asaga ah waxay yimid oo soo laabtay saxaabada qaar aqala wax ka yar aqalu wax ka yar baa soo laabtay min nisfi aladiina kuwii niskood wax ka yar saafaruu u safray oo u hijrooday ilaa bilaadi alxubshi waddanka xabashida ee ethoobiya hadda laga wadaayo xiina haajaruu markay hijroodeen intay ahaayeen intaas marka loo qaybiyo nis wax ka yar ayaa soo laabtay ayuu marka sheekhu leeyahay marka cadadkoodu waxay ahaayeen baa la yidhi maaragtay kolkii hore dhowr iyo siddeetan nin iyo maaragtay siddeed iyo toban gabdhood marka qaar baa kasoo laaftay qaar baa kasoo laabtay marka dadkii hore maka ugu soo noqday maahane cabdullahi ibn sacuudi kamid ahaayeen maahane intii kale yaa madiina soo aaday qaar kamid ah markay muslimiinta maqleen nabigu inu madiina yimid ee madiina soo aadeen tiradoodana waxaa lagu sheegaa soddon iyo saddex meelahaas aha oo rag ah iyo sideed haweena meelahaas soddon iyo saddex rag ah iyo sideed haweena ayaa lagu sheegaa maaragtay tiradooda marka waxay noqonayaan maaragtay sagaashameeya meelaha ama koob iyo sagaashan meelahaasay noqonayaan nacam ayib marka niska way ka yaryihiin marka la eego wa fiihi sanadka dhexdiisa waa sanadkii koowaad bu weli ka hadlaya sheekhuye yuaakha walaaleeyey rasuulku sal slam ashraf akhyaari kii dadka fiican ugu sharafta badnaa nabi maxamed buu ka wada alayh salatu wasalaam wuxuu u walaaleeyey bayna almuhaajiriina muhaajiriinta iyo walansaari ansaarta dhexdooda ayuu walaalo ka dhigay macnaha dadaan wada dhalanin buu yidhi walaalaad tihiin diintaad walaalo ku tihiin waa isdhexlaysaan sidii walaalaha caadiga ee wada dhashay isu dhexlaan ayuu nabigu alayh isalaatu wasalaam u walaaleeyey saxaabadiisa si qoladii soo hijrootay masaakiin tahayd ee xoolahoodii kasoo tegay kuwa xoolahoodii haystay guryahoodii sii deganaa ay wax u siiyaan ay ula qeybsadaan nolosha ayuu nabigu ku walaalayay alayh salaam sida sida ibnulqayim kitaabkiisa zaadilmacaadka u kaga hadlay nabigu dad badan buu walaalayay waxaana kamid ahaa wuxuu ku waala daarta ladhaha daar anas ibnu malik ayuu isugu keenay sagaashan nin bay ahaayeen nisko niskoodna waxay ahayn muhaajiriin niskoodna ansaar marka walaalo ayuu ka dhigay inay isxeediyaan isdhaxlaan markay dhintaan dadka kale ee iska xigsadaan xataa walaalaha ay yihiin iyagoo iska xigaan ilaa ay dhacdo dagaalkii beder ayay saa ahayd dagaalkii beder markuu dhacayna arrintii waa la nasakhay sidii hore lagu soo celiyey waxaa la yidhi dadkas wada dhashay iyaga isdhaxlaya idinkuna islaamnimadooda walaalo ku tihiin islaamnimadii eed walaalo ku tihiin aayadda markaa lana aayadda arrintaas nasakhday waa hadalkii ilaahay yidhi wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fi kitaabi illah dadka iyagu raximka ee qaraabanimada ku wada dhashay aabahii hooyadu dhaleen awow iyo maaragtay dadka noocaasa oo iyagu wada dhashay yaa bacduhum awlaa bibacdin qaarkood qaar kale u mudan inay dhaxlaan fi kitaab illahi kitabka ilahi dhexdiisa marka laga axkaamta marka xaggii dhaxalka dib baa loo celiyey laakin walaalnimadii sideedi bay u jirtay muslimiintu marka waa walaalo meel kasta ay joogaan hadday ahlu xaq yihiin ahlu bidac ahayn oo dad khayrka iyo diinta iyo maarata caqiidada iyo manhajkaga mid ay yihiin dad walaalaha weye marka la eego xagga diinta iyo caqiidada taas weye marka ayib marka muslimiintu aad bay kuwii kale usoo dhaweeyeen ansaartu aad bay usoo dhaweeyeen walidalika qur-aanka allah u ku ammaana wuxuu ku yidhi waladina tabawa-u daara kuwii degay daartii madiine ay sii deganaa iyo waliimaana iimaankana maaragtay oo oo oo rumeeyey min qablihim kuwa iyaga hortooda uga horreeyey madiina oo madiina muhaajiriinta uga sii horreeyey kuwii iimaanka lahaa ee madiina sii deganaa ee muhaajiriinta uga horreeyey madiina min qablihim yuxibuuna waxay jecel yihiin man haajara ilayhim qofkii soo hijrooda walaa yajiduuna fii suduurihim quluubtooda heli maayaan xaajatan mimaa uutuu wax dhiba ka dareemi maayaan wixii la siiyey wayu'siruuna calaa anfusihim naftooda ayay waxay ka hormarinayan walaalahood iisaarka waxaa la yidhahda waxaad u baahan tahay inaad qof kala siiso wayu'siruuna waxay ka doorayaan oay kaka ka hormarinayaan calaa anfusihim naftooda waxay ka hormarinayaan walaalahood walow kaana bihim khasaasa gaajaba ha qabaan iyagu khasaasadu waa gaajada aadka u daran waman yuuqa shuxa nafsi naftiisa qofka laga ilaaliyo bakiilnimadeeda fa ulaaika kuwa laga ilaaliyo fa ulaaika kuwaasi hum almuflixuun ayaga ayaa liibaanay aakhiri adduunka labada ayib marka ansaartu waxay ahaayeen xataa xoolaha nus bay sii jireen walaalahooda kale xoolaha intan aan haystaan nusna qaado nusna la qaadanayo xataa bukhaari uu wariyey anas ibnu malik radiallahu canhu inuu yidhi cabdiraxmaan ibnu cawf ayaa madiine yimid nabigu wuxuu walaal kala dhigay sacad ibnu rabiic alansaari ninkaas walaalo kala dhigay marka xoolihiisa maaragtay ahalkiisa yani xaasas buu lahaa laba xaas buu lahaa wuxuu ihi mid aan kuu fasaxo aan kuu furo guurso xoolaha igana aan iskurseeyo marka cabdiraxmaan ibnu cawf wuxuu yidhi ilaah kuu barakeeyo xoolahaaga iyo ahalkaaga iyo maalkaagaba suuqawni tus marka marka wuxuu wuxuu alaab buu ka baaxmushtaray markiiba xooga maaragtay subag iyo waxyaaba caanaha fadhiya iyo waxbuu ka baaxmushtaray markaasuu maalintiiba xooluu helay nabiga arkay marka isaga oo maaragtay marka xoogaa iftiin iyo udgoon badan iyo ka muuqda sidii nin aroosa marka rasulku wuxuu ku yiri sal ly slam mayham ya cabdiraxmaan cabdiraxmaan maxaa jira rasulku sal ly slam markasaa ku yihi qaala ya rasuul allah tazawajtu imra'at min ansaar gabadh ansaariyada ayaan guursaday rasuulka ilaahay ow famaa suqta fiiha buu nebigu ku yidhi maxaad gabadha marka u keentay oo aroos waxaa loo bahanya xoogaa yar ducaa loo baahanya maxaad samaysay maxaad meher u siisay maxaad maarata xablad ku dhigtay marka rasuulku sala lla ly slam saa u weydiiyey wuxuu yidhi wasna wasnu nuwaatin min dahab yacni wax yar oo dahaba oo maaragtay miisaan yar oo dahaba ayaan gabadhaa siiyey faqaala nabiyu sal ly slam awlim walow bishaah welima samee neef adhe baad qashi hal neef baad qashidi wuxuun maaragtay welimaha samee buri nebigu alai slat salaam marka welimooyinka in la sameeyo arooska inay sunno tahay oo sunnada islaamka tahay halka la garanaya in arooska xoogaa la ixtiraamo laakiin qaali in laga dhiga maha ayib sheekhu wuxuu yidhi marka intaa kadib huma banaa waxuu dhisay wuxuu dhistay nebigu alai salaam oo aroosay macnaha ayuu ka wadaaye bibnati khayri saxbihi saxaabadii zaki ugu khayrka badnaa gabadhiisa ayuu nabigu aroosay calayh isalaatu wassalaam oo dhistay wa sharaca wuxuuna jideeyey alaadaana aadaankii ayuu nabigu jideeyey calayh isalaatu wasalaam ee faktadii ku dayo faktadii ku dayo marka ya-da waxaa halkan loogu siyaadiyey faktadii weeye ya-da waxaa loo keenay gabayga dartii gabayga dartii sheerka waxaa ku banaan carabiga ma waxaa ku banaan in kalaamka caadiga ah marka faktadii bay ahaan lahayd faktadii wayaad waxaa loo raaciyey shecirka dartii gabayga dartii bihi mu-adinka ku dayo in laga wado waa suurtagal oo bihda mu-adinka loo celiyo oo ka daba dheh markuu adimo allahu akbar allah wuxuu yidhi allah akbar allah ka daba dheh aadaanka ka daba dheh ama maehe faktadii binnabiyi calayhi isalaatu wassalaam nebi maxamed ku dayo oo sidaa uu aadaanka dadka u baray adiguna maaragtay u adin saas baa laga wadaa marka faktadida waxaa fiicnaa nabiga ka dhigna calayhi isalatu wasalaam ku dayo leanna nabiga alai sla slam siiradiisa waxaan aqsanay inaan ku dayana waaya calayhi asalaatu wassalaam ayib marka laba masale uu ku sheego caaisha arooskeedana uu ku sheegay aadaankii la jidayana uu ku sheegay marka saxaabada inuu aabaheed ugu fadli badnaana waa caddeeyey intaasoo dhan muranka ma jiro marka marka caaisha marka la aroosayay sagaal sanay jirtay sida bukhaari iyo muslim ku sugan iyadoo ayba sheegtay ay tiri tزawajanii الnabiyu salى الlahu عalayh wali wasalam wa ana bintu tis bintu sitti siniin lix sana o jiro nabigu guursaday faqadimna اlmadinata fanazlna fi bani xaaris bani khasraj madinan soo galnay bani xaaris bani khasraj baan maaragtay la degnay fawukictu fatamaraqa shacrii fawqa jumaymah timahaygi baa googo-ay xoogaa waxay noqdeen maaragtay timo yar oo ilaa halkaas dhagaha iyo ku eg fa fa atatnii ummii umu rumaan marka hooyaday umu rumaan baa la jiray hooyadeeda ayaa maarata ii timid wa inii la fii urjuuxatin wa macii sawaaxiba lii anigoo isku isku ruxaya baalahan ay gabdhuhu isku ruxaan ee urjuuxada la yidhaha urjuuxada waxaa la yidhahdaa baalaha inta hareeraha laga xidha gabdhu intay dhex galaan ay saa isugu warfiyaan aha ay ku gabdhuhu maaratay taas ayaa urjuuxada la yidhahda baashaas anoo isku ruxaya ay gabdhuhu maratay isku ruxaan ayay maratay hooyada ii timid yari waxay ka qabto gabdhahan ila joogay markaasaa ii qeylada fasarakat bi kaalay ba igu tiri markaasaanu imid anigoon ogeyn maxaa jira marka gacanta ay qabatay guri albaabkiiba ay geysay marka aniga oo neef dhabay oo maratay yar xoogaa naxsan marka waynas wayna isruxaysay macnaha kolkii hore ilaa ay ka dejiso guriga hortiisa ay gabadhii dejiso oo neefta ka baado ay degto markaasay waxoogaa biyo ku masaxday madaxeedii raasmada imaatay wejigeeda gurigii bay gelisay gabdha ansaaroo meeshii kusii jira iyay u gashay markaasa waxay ku dheheen cala alkhayri waalbaraka wa calaa khayrin daa'ir saa in la dhihi karaa laga qaatay cala alkhayri waalbaraka khayr korkii baad ahaatay iyo barako wa calaa khayrin daa'ir khayr yimid korkii baa tahay macnaha oo ku yimid marka way u way u mubaarakeynayaan maaragtay fa aslamatnii ilayhina way ii dhiibtay gabdhihii fa aslaxna min shani way hagaajiyeen timahay u hagaajiyeen madaxay u hagaajiyeen way maaragtay falam yuricnii ilaa rasuulullahi sal l slam duxan barqikii buu nabigii ba yimid alis isagaaba gurigii soo galayba fa aslam fa aslamatnii ilayhi wa ana yowmaidin bintu tisci siniin markaasay nabiga igu wareejisay oo gacanta iga gelisay aniguna gabarh sagaal jir ayaan markaa ahaa bay tiri radia allahu canha nabiga alayh isalatu wasalaam marka arooskii ba halkaa ka dhacay xadiiskaas marka waa xadiis saxiixa aadaanka jadiidkiisuna waxay ahayd salaada waagi hore dadku wakti bay qabsan jireen waktiga aan su nimaadno markaasay isu imaan jireen masaajidka waktigu imaan jireen marka muslimiintu waxay ka hadleen waktigan ka dhiganaa aadaanka oo nagu fiican maxaan isugu yeedhnaase maxaan dadka loogu yeedhayaa arrintaa laga hadlay laga hadlay laga hadlay laga hadlay qaar waxay soo jeediyeen bahalkan ay kiristanku garaacaan qaar waxay soo jeediyeen buunka la afuufo oo yuhuudda qaar waxay soo jeediyeen waxyaabo kale cumar baa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo nin dadka salaada ugu yeedha marka aan aan samaysano markaasuu nabigu yidhi bilaal baa dadka salaada ugu yeedhahay marka bilaal baa dadka salaada ugu yeedhi jiray oo dhihi jiray maaragtay salaadii waktigeedii baa la gaadhay isu imaadaay asalaad jaamica oo kale saas oo kale salaadiiba waktigeedii baa la gaadhay saasuu dhihi jiray markaasay isu imaan jireen laakiin iyadoo arrintu saa un tahay oo maaragtay asalaatu jaamica oo dadku saa isugu yimaadaan ayaa riyo ayay saxaabada arkeen nin la yidhahdo cabdullaahi ibnu zayd radia allahu canhu ayaa riya riyo arkay nabigu u sheegay riyadiisii alfaadil aadaanka lagu baray riyada allahu akbar allahu akbar tan hadda aan aadino oo kale iyo iqaamada kadibna nabigu wuxuu ku yidhi alayh salatu salaam inahaa la ru'ya xaq insha allah waa ru'ya xaqa weeye faqum maca bilaalin faalqiha calayhi bilaal bar falyu'adin bihaa asagu dadka ha ugu yeedho fainahu andaa sawtan minka isaga kaa cod dheer oo kaa cod quruxsan macnaha isaga cod dheer leh dadka ha ugu yeedho saa ayuu nabigu ku yidhi maarta marka bilaal buu baray marka mu'adinku inuu cod fiican yahay aadaankana la baro meesha laga qaatay wey oo dadka aadaanka khaldahaya laga laga celiyo oo la baro nacam marka faktadi bihi ku daya nabiga alai salatu salaam maxaa yaele waa imaamkii dadka muslimiinta ah ayib marka mu'adinkana waa laga daba dhahayaayo lakin xaya cala asala xaya cala alfalah waxaa laleeyahay laa xawla walaa quwata ila billah sida xadiisa saxiixa ku timid bukhaari iyo keyrkiis ayib sheekhu wuxuu yidhi wa gazwat labwaa'i dagaalkii meesha abwaa la yidhaahdo wa bacdu fi safar hada wa fi thaaniyati algazwi ishtahar ilaa buwaatin uma badrin wawajab taxawul qiblati fi diska rajab halkana sheekh wuxuu ka galay dagaaladii dhacay markii muslimiinta madiina tagay kadib waxaa loo ogolaaday inay iska celiyaan wax kadib baa marka lagu soo duulay dagaaladii wax iska celinta bilaabatay diib marka sheekh halka ka bilaabay ayuu halka ka bilaabay marka arrintaas ayuu halka ka bilaabay wagazwat alabwaa'i dagaalkii meesha abwaa la yidhahdo abwaadu wadaanna waa la yidhaahdaa sida riwaayadka qaar ay sheegayaan waa laba makaan oo derish ah oo madiine ka yar fog dhow afa yani labaatan iyo afar mayl oo kale labaatan iyo afar mayl meelahaas labaatan iyo afar mayl ayay maaragtay ka fog yihiin labaatan iyo afar mayl ayay ka fog yihiin ayay ka fog tahay meeshaasi madiina dagaalama dhicin nabigu alay sala slam markuu meesha tegey wuxuu la kulmay bani gomra bin cabdi munaf niman la yidhaahdo oo bani kinaana ka tirsan marka ninkii madaxa u ahaa lagu jiray majdi ibnu cam inuu heshiis la galay marka dagaal ma dhicin dagaal ma dhicin wax dagaal oo dhacay marka wa gazwat labwaa'i meesha magacaale ama wadaan la yidhaahdo dagaalkeeda ama weerarkeeda ama duulaanku nabiga ku qaaday bacdu intaa kadib uu ahaaday fi safar bisha safar bisha safar ayuu ahaaday marka bisha safar waa taqaanaa waa bisha koowaad bisha ku xigta oo hijriga marka la eego maaragtay bisha xajka ugu dambaysa sanadka hijiriga ah waxaa ku xigta marka maaragtay muxaram muxaramna safar baa ku xigta marka bisha labaad waa bisha labaad we marka bishaas ayuu nabigu alayhi isalaatu wasalaam qolada duulaan ku qaaday saa ayuu sheekhu leeyahay bacdu io safar bay ahaatay intaa kadib hada arrinku waa saas wa fi thaaniyati hada wafi thaniya ay fi sana athaniya sanadkii labaad oo hijrada algazwu dagaalkiibaa ishtahara caan noqda caan noqday soo caan baxay oo dagaalo badan baa maaragtay duulaano badan duulaano badan algazwu waa duulaanka duulaano badan ayaa soo caan baxay oo nabigu qaaday alayh isalaatu wasalaam oo meelo ugu baxay ilaa buwaatin meesha buwaad la yidhaahdo ugu baxay duulaan nabigu calayh isalaatu wasalaam oo maratay bisha rabicu alaakhir ayay ahayd buwaad leanna nabigu wuxuu raba calayh isalaatu wasalaam inuu soo qabsado maratay safar ay qorayshi leedahay oo hoos maraysay meelahaas buwaad uu raba inuu soo qabsado meel la yidhahda radwa maratay radwa meel la yidhaahdo meeshaas ayay ahayd marka jebel oo buur weyn ba ku taala oo la yidhaahdo baynge baynge baynge buur la yidhaha ku taala la yidhi meeshaas baynge oo maaragtay aada caan u ah marka nebigu madina kusoo noqday wax dagaalana muuna la kulmin waxba dagaalana muuna la kulmin marka bishii madina joogay rabiicul aakhir iyo jamaad ululaa qaarkeed kadibna beder ayuu nabigu dhex mar labaad dagaalkii beder ayuu aaday calayh isalaatu wasalaam marka saa darteed sheekh uu le ilaa buwaatin ayuu nabigu maratay u duulay uma bedrin beder buu u duulay yani bishaas waxoogaa markuu joogay iyo bishii ku xigtay oo haaf meelahaas iyuu haddana beder nabigu aaday calayh isalaatu wasalaam dagaalkii beder wajaba waxaana waajibtay taxawul qibla sanadkii labaad we qiblada wareegeedii fii nisfi rajab bisha rajab la yidhaahdo markay bartamaha ahayd shan iyo tobankeedi marka taasna wuxuu kugu caddeeyey waxyaabihii dhacay sanadkii labaad inay kamid ahaayeen dagaalkii beder ee hore dagaalada beder waa saddexa lagu sheegaa iyo ilaa labo ilaa saddex baa lagu sheegaa marka dagaalkii beder ee hore ayaa dhacay dagaalkii beder ee hore waa kii weynaawa kii weynaa kii ka horreeyon ka wada dagaalkii beder waa kii weynaa kii ka horreeyo waay sababtuna waxay ahayd ba la yidhi dagaalka beder ee weyn hortiibuu kani ahaayo nin la yidhaahdo maaragtay nin la yidhaahdo korz ibnu jaabir alfihri ayaa weeraray madiine korkeeda xoolo ku nool marka nabiga ka daba baxay alai salatu salaam oo meel u maratay naaxiye meel la yidhaahdo safwan ayuu kaga daba tegay ama beder agteeda ah marka uu ka baxsaday ninkii muuna nabigu elin wuu iska soo laabtay nabigu madiina kusoo laabtay ee bederkii weynaa ma hadda dagaalka laga hadlayo naam bederkii weynaa ma ahan waa bederkii hore wa wuu soo socdaa dagaalkii beder weynaa wuu soo socdaa wawajaba waxaa wajiba taxawul qiblati nisbatrija taana waa waadix oo qur-aanka ayuu kusoo dejiyey ilahi subxaa suurat albaqara qad naraa taqaluba wajiga fi samaa ولنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت فولي وجهك أنت حتى تجلس من النبي تكنت لي قال جوري فيه عليه الصلاة والسلام هاي قولا ووجب نصف تحول القبلة لنصف رجب فأي قوضا كذبنا وحو يريد من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان من بعد ذي العشيرين bederkii hore ee hadda uu sheekhu sheegahayey in dagaal dhicin meesha safaan ilaah uu aaday rasuulku sala allahu alayh waali wasalam waxaa ka horreysay buu leeyahay duulaankii dilcusayr meesha la yidhaha marka beder uu ka wada min bacdi dilcusayr dilcusayr meesha la yidhahdo duulaankii ahaa kadib ayuu beder ahaa iyo qiblada wareejinteedu yaa ikhwaani walaalahayow wa fardu shahri bishii soomka shahri sawmi soomka bishiisii la farad yeelay fii shacbaani bay ahayd iyaduna oo waktiga sanadkii labaad ayay ahayd marka tanna waa waxyaabihii dhacay oo isdaba joogaha ayuu ka wadaa waxyaabihii dhacay isdaba joogaha waxaa kamid ahaa in sanadkii labaad hijirada qiblada la wareejiyey sida oo kale bil kadibna soonka la farad yeelay soonka la la farad yeelay nacam marka taas ayuu ka wadaa sheekhu taas ayuu ka wadaa ayib waalgazwat alkubraa alati bibadrin fi sawmi fi saabici cashri shahri marka waktigii bederkii weyneyd ayuu sheekhu markaa keenay oo u gudbay o waxuu yidhi wal waxuu yihi sheikhu raximah llah والغزوة الكبرى duulaankii weynaa allatii taasoo bibedri beder ka dhacday meesha la yidhaahdo fi sawmi bay ahayd bisha soon dhexdeeda toddobiyo tobanka bisha ayay ahayd fi saabici cashri shahri bisha toddobiyo tobankeeda ayay ahayd dagaalkii alfurqaan ilahay xagga ibaadu kala saaray yowma alfurqaan buu ilahi ku magaxay subxaana watacaala gargaar rasmi ah oo ilaahay muslimiinta si fiican ugu gargaaray oo islaamku soo caanbaxo dagaalkii dhacay ayuu ahaa qisadeedana waxay ahayd nabigu wuxuu rabay inuu soo qabto maaragtay halkaa safar maraysay oo qoraysh u socotay ayuu maqlay inuu soo qabtuu rabay muusan helin way baxsadeen makay tageen xeebtay mareen kadibna qoraysh ba arrintii maqashay way soo baxeen markay maqleen inay maaragtay way badbaadeen oo soo noqda laguna way diideen madiinay soo duldegeen dagaalkii basaa ku dhacay waana laga adkaaday maalintaas maalin ilahay muslimiinta u nicmeeyey ayay ahayd oo dadki ka qayb galay ilahay uu dambi wada dhaafay kulligood nacam marka maalin aada u fadli badan oo caana weye oo islaamka lagu yaqaano maalintaas wuxuu yihi sheekhu wawajabad waxaa waajibtay fiihi bisha soom dhexdeeda wawajabad fiihi shahr الsawm fi shahr الsawm bisha soon dhexdeeda waxaa waajibay zakaat اlfitri zakaadka la bixiyo markii soonka markii uu dhamaado oo ciid اlfitriga zakaat اlfitriga zakada la yidhaahdo zakaadkan maxaa lagu magacaaba zakaat اlbadan ba la yidhahda waa zakada ku waajibta jirka qofka zakat اlmaal ma aha zakada xoolaha ma aha waa zako jirka qofka muslimka qof kasta ku waajibaysa oo muslima ku yar iyo ku weyn kuwa haysta bas shuruuddu waxay ku xidhan tahay inuu qofku heli karo habeenkaas wuxuu quuto oo maaratay uga soo hari karto waxa u maaratay uu oo ciidda uu ilaa ciidda laga tukado inay maarata wuxuu ku bixiyo zakada inay hadday uga soo harhaan waajibay ku noqonaysaa marka saac oo tacaama ayaa waajiba qofka weyn qofka yar ka dhadig ka lab qofka xorta ka addoonka ah marka zakaatulfitri baa la yidhaahdaa oo afurka ayay ku tacalluqdaa rabasha ramaan laga afuray saasuu ka wada wwajabat fiihi waxaa waajibtay soonka dhexdiisa zakaat lfitri zakada zakaat lfitriga la yidhahdo min bacdi badrin dagaalkii beder ee weynaa kadib bilayaalin habeene kadib cashri oo maat bilayaalin habeeno cashri oo tobanah wa fi zakaati lmaali zakaatku ma zakaat lmaalka zakadan caadiga ee xoolaha ee markay xooluhu gaadhaan tiro la yaqaana ku waajibta zakadaas ulfun khilaaf baa ku sugan goortay waajibtay ee badri arintaa ogow arrintaa ogow goorma iyadu waajibtay shaki baa ku jira goortay ahayd oo maaratay khilaaf ayay culimadu qabaan ibnu jariir itabari wuxuu leeyahay sanadkii labaad zakaatulfitriga ayaa waajibtay dadkana nabigu u sheegay alayh isalaatu wassalaam maalinta ciidulfitriga ka hor laba maalmood ama maalin ka hor ayuu amray maaragtay kitaabkiisa taarikh alumam walmuluk ayuu saa ku leeyahay injiri tabari ama zakaatulmaalka zakaadkan mafruudka oo waajibka ah oo daat cusub maaragtay cadad mucayana laga rabo oo ansaab mucayana leh oo wakti waajibta oo sanad inu kasoo wareega la rabo oo xooluhu intaa inay gaadhaan la rabo masalan sideetan iyo shan garaam inay maaragtay dahab oo dahaba wax u dhigma qofku inuu haysto sanadna kasoo wareego xoolahana asagu milki u leeyahay oo la hubo waxyaabaha shuruud bay leedahay shuruuddaas hadii laga helay qofka ku waajibaysa khulfun baa ah bu fi zakaat ilmaali khulfun khilaaf baa ku jira goorna la faradiya culamada qaar waxay dhahan sanadkii labaad sida uu sheeku sheegay qaarna waxay leeyihin ma ahane way ka yar dambeysay way ka dambeysay laakiin sida u badan yihin culimadu waxaa weeye sanadkii labaad inay ahayd ayadan marka la waajib yeelo macnaha zakaatulfitri iyo bisha ramadaan soonkeeda iyo iyo zakaatulfitri iyo zakaatulmaal iyo kulli sanadkaas ayay waajibtay bay leeyihin wamaatad waxaa dhintay isla sanadkaas ibnatu nabiyi nabiga gabadhiisa alayh slat salaam albari nabigii baariga ahaa ee maaragtay gabadhiisa nabiga alayh salat salaam ruqayatun ruqaya ayaa dhimatay qabla rujuuci safar nabigu intuusa kasoo laabanin safarkii dagaalka ahaa safarkii dagaalka uu ku aaday beder intuu ku maqnaa ayay gabadhaasi dhimatay qabla rujuuci safar asafri safarka intu iska soo laaban qabla rujuuci asafri qabla rujuuci safri safarka intu iska soo laabanin ayay dhimatay zawjatu cuthmaana cuthmaan xaaskiisii ahayd wa cursu tuhri nacam arooska daahirnimada arooskiisii faatimatin faatima yani ahayd calaa caliyi lqadri aha calaa caliyin alqadri waa aroosay caligii sharafta badnaa aya asagana waktiga ah waxaa kaloo dhacay bu sheekhu ku leeyahay gabadhaasna way dhimatay oo xaaskii cuthmaan bni cafaan radia allahu canha canhum jamiican oo ruqaya ayaa dhimatay intuu nabigu ku maqnaa dagaalka cuthmaanna arrintaa darteed buu dagaalka uga hadhay waxaa kaloo dhacay buu leeyahay arooskii faatima bintu moxamed calayhi salaatu wasalaam oo radia allahu canha zawjatu caliyin radia allahu canhum jamiican ayaa maarata dhacay ayuu sheekhu leeyahay marka wa cursu sheekhu wuxuu yidhi wa cursu aduhri watama waxaa taam noqday sida oo kaleeto bader dagaalkiisii macrakatu beder kadib cursu duhri daahirnimada arooskeedi duhriga marka wuxuu ka wadaa almar'a alcafiifa aldaahira gabadhii cafiifada ahayd ee dhowrsoonayd arooskeedi faatimatin ahayd faatimatin arooskeeda baa dhacay ama bedel ka dhigan bayaan binti nabiy sala allahu alayh wasalam gabadhaa faatima la yidhaahdo nacam bedel marka faatima bedel ka dhig nacam marka waa bedel wa cursu duhri daahirnimada arooskeedii ayaa dha yaa taam noqday faatimatin faatima arooskeedii ayaa taam noqday calaa caliyin cali loo aroosay alqadri sharafta weyn lahaa nacam ama waxaad dhihi kartaa calaa caliyi alqadri kii sharafta badnaa korkiisa ayaa loo aro yani marka caliyinta dhaxda ku jirta mar magaciisa ay culamadu ka dhigaan oo waxay lahaan calaa caliyin baa loo aroosay caligaasoo alqadri sharafta badnaa ama calaa caliyi alqadri si udaafee kii sharafta badnaa ayaa loo aroosay oo laga wado caliy bn abi طalib radi allahu canhu ibnu cami الnabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam radia allahu canhu marka waxaan ku soconaynaa lakin calaa caliyi اlqadri kii sharafta badnaa korkiisa ayaa gabadha loo aroosay oo macnaha cali bn abi طalib laga wado radia allahu canhum jamiican marka in waktigaa ahaa bukhaariyo muslim waxay weriyeen cali bin abi talib radi allahu canhu wuxuu yihi maratay halo ayaan lahaa oo aan khaniimadii ka helay beder ayaan maal maratay arooskaas aan kaga qayb qaatay macnaha halo oo arooska aan kaga qayb qaatay khaniimadii beder bay iga soo gashay marka bederna ka dambeysay ba halkaa laga garanaya bederna ka dambeysay ayib wa aslama alcabaasu cabaas baa soo islaamay bacda alcasri cabaas oo camu nabiy alayh isalaatu wassalaam ayaa isagona soo islaamay yaa isaguna soo islaam marka islaamnimadiisu bacda alcasri buu sheekhu yidhi markii lasoo qafasho dagaalka lagu soo qaftay dagaalka beder oo culimadu waxay yihahdeen kolka hore muslim ahay wuu isqarinayay maka wuu iska soo raacay un waa lasoo qasbay muunan muslim muun ahayn qof gaala saas kusoo raacay qaarna waxay yihi maya gaal buu ahaa lakin markii la qabtay buu muslimay kadib maaragtay xagga maka wuu yar cabsanay si kastaba ha ahaatee xadiis baa ku tusinaya imaam axmed uu wariyey musnadkiisa oo uu leeyahay cali naftiisa uu ka leeyahay inii kuntu musliman qabla dalika wanima istakrahuni muslim baan ahaa dagaalka ka hor laakiin waa laysoo qasbay sa ayuu yidhi marka gaalada dhex joogoo dhibaatada ay leedahay iska garan karta naam waa lasoo qasbay sida riwaayadkaas xadiiskaas marta musnad ku yaala musnad imaam axmed uu sheegaya ayib waqaynuqaacu gazwuhum fi lithri wuxuu sheeku qaynuqaacu reer banu qaynuqaacu qoladii yuhuudda ka mid ahayd qabiilo saddexdii qabiilo ee madiina deganayd qabiilo ka mid a qaynuqaac la dhihi jiray wa qaynuqaacu reer qaynuqaac gazwuhum duulaankii lagu qaaday fi lithri arrintaa gadaasheeda ayay ahayd iyo ku xigtay macnaha arrintaa gadaasheed ama dabadeed ay dhacday waxyar kadib وبعد انتهى ضحى وبعد انت كدبنا ضحى رسولك وحو أضحيي يوم عيد النحر مالنتا عيد النحر قال له ومالنتا حجك عيد ديسي عيد الأضحى أي نبي أضحية سمي عليه الصلاة والسلام أضحية أي سمي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم marka rasuulku sal ly slam markuu madiine tegay sanadkii labaad ibnulasiir su sheegayo ayuu udxiyo sameeyey alayh salatu salaam dadka musallo banaankay kulligood ku tukadeen marka laba neef oo adya ayuu gacantiisa ku gowracay calayhi salaatu wasalaam hal neef bay ahaydna waa la yidhi qaarna laba neef riwaayadka qaar shay sheegayaan calaa kulli xaal nabigu udxiyo ayuu sameeyey marka udxiyadu waa sunnada islaamka oo ciidda xajka wa wa bacdu intaa kadib ضحى نبو أضحية أي سمعوا قورعي يوم عيد النحر عيد عيد النحر قالوا أي نبو سمع عليه الصلاة والسلام وغزوة السويق غزوة السويق ثم قرقرة والغزو في الثالثة المشتهرة gaswatu sawiiq ayaa iyadana dhacday buu lehay sheekhu isla markaas fa dagaalka duulaanku nabigu duulaamo badan buu qaaday marka ghaswatu sawiiq ayuu qaaday wa ghaswatu asawiiq dagaalka loo yaqaano ghaswatu sawiiq ayuu nabigu qaaday calayh salatu salaam huma qarqara ama duulaankaas huma qarqara ayuu ku xijsiiyey ka loo yaqaano ghaswatu qarqara waalghaswu duulaamadu fi thaalisati sanadkii saddexaad ee hijrada almushtahira ayay aada usoo caanbaxday oo dagaalo badan ay dhaceen sanadii hijrada dagaalo badan ayaa dhacay sida inoo imaan doonta sida inoo imaan doonta fi katafana wa beni sulaymin sida inoogu imaan doonta meelo badan marka sheekh wuxuu ley wakaswatu sawiiq ayaa maaragtay ayaa dhacday iyaduna duulaankaas huma qarqara sawiiquna waxaa laga wadaa sareenka oo inta la solay oo la bisleeyey maaragtay la shiiday kadibna la qaso markaa oo lagu maarata lagu qaso marka culimada qaar waxay leeyihiin ghaswatu sawiiq iyo qarqara waa isku midun ghaswatu qarqara qarqarat alkudri iyo sawiiq waa isku mid bay culimada yihahdeen lakin sheekhu labuu ka kala dhigay sheekhu labo ayuu ka kala dhigay marka culimada qaarkood waxay lehin waa hal midun laba ma aha si ibn kasiir uu sheegayo raximahum allahu jamiican aha marka calaa kulli xaal ama laba hadba mid ha noqoto waxay nahay sababteedu ba la yidhi abaa sufyaan ayaa ciidamo lasoo baxay inuu madiine ku duulo nabiga ayaa ku baxay alayh isalaatu wassalaam markay madiine soo kor degeen meel ku dhow kadibna way carareen waxay wateen marka maaragtay raashinka noocaasa oo maka kala yimaadeen markaasay iska daadiyeen culayskii cararkii way isfududinayeen muslimiinta marka waxay soo haniimaysteen raashinkaasoo badan oo laga cararay saasaa loogu bixiyay ghaswatu sawiiq marka waa waa nooc oo ciidanka loogu talagalay inta la solo oo la bisleeyay in la shiido sanaysa wada sanaysa wada maaragtay si shurbada oo kalaad ka dhiganaysaa maaragtay iyo wax lamid ah nacam marka alqamxu almatxuun almuxamas ayaa la yidhaahdaa waa maaragtay sareen oo la shiiday oo maaragtay inta xoogaa la solay kadibna la shiiday oo maarata saa lagu cuno marka sawiiq waa la yidhahdaa sawiiq ayaa la yidhahda marka way iska daadiyeen muslimiinta soo haniimaystay radiallahu saxaabada radi allahu canhum iyo nabiga alayh isalaatu wassalaam ayib wa fi katafana dagaalkii katafaan uu nabigu ku qaaday iyo bani sulaym ree bani sulaym ayaa iyaguna saasoo kale dhacay oo maratay ghaswatu the amar baa la yidhahdaa ghaswatu maratay katafaan maratay ghaswatu the amarna waa la yidhahdaa wa bani sulaym wa umu kalsumna ibnat lkarimi gabadhi umu kalsum li jiray nabiga alay sl gabadhiisa ahayd nabigii wanaagsanaaye kariimka ahaa gabadhiisii zawaja nabigu wuxuu u meheriyey cuhmaanaba u guuriyey biha iyada wakasa uu ku keli yeelay macnaha laba gabdhood buu guursaday gabadhii hore markay ka dhimateen soo marna dagaalkii beder intuu socday bay dhimatay ruqaya tan uu u guuriyey nabiga alay sla sl laba gabdhood buu guursaday ninkaan nuurayn saasaa loogu bixiyey labadaas gabdhood dartood oo nabiga alay salatu wasalaam oo cusmaan siiyey uma khasahuna saasuu ka wada ku keli yeelay arrintaas uma tazawaja annabiyu sal ly slam nabigu wuxuu guursaday xafsa afta la yidhahdo ayuu guursaday xafsata xafsa maratay bint cumar ayuu guursaday wa zaynaban zaynabna wuu guursaday nabigu calayhi asalaatu wassalaam zaynabna rasuulku sala allahu alayh waali wasalam waa uu guursaday rasuulku sala allahu alay slam zaynabta oo markan uu sheegahayo waa zaynab bintu xafsa gadaasheeda u guursada zaynab bintu khuseyma alhilaaliya weye gabadha la sheegayo zaynabti umu jaxshi ma aha zaynab bintu jaxshi ma aha waa zaynab bintu khuseyma alhilaaliya oo maratay umulmasaakin la dhihi jiray gabadhaas wa gabadhaas weye marka dhaksay u dhimatay lakin calaa kullin nabigu cuthmaan buu u guuriyey gabadhaas kadib isagun wuxuu guursaday xafsa bintu cumar iyo zaynab uma gazaa ilaa uxudin haddana dagaalka uxud buu aaday fi shahri shawaal bisha shawaal la yidhaahdo iyo xamraa ilasad iyo halka loo asad asad yuu nabigu yuu nabigu aaday calayhi salaatu wassalaam oo maaragtay markuu dagaalka uxud dhamaaday ka dambeeyey oo nabigu wuu ku baxay marka uxud marka uxudna waktigaa ayay ahayd biidni illahi tacaala waan dhamaystiraynaa cashirka soo socda ayaynu maaragtay dagaalkii uxud iyo wax kasii taaban doonaa biidni illahi tacaala lakin maanta intaas ayaan ku joojinaynaa hada wallahu aclam wsala allahu wslam cala nabiyina muxamed walxamdu lilahi rabi alcaalamiin